waa muuqaal cusub oo qayb ka ah wax soo saarka warbaahineed ee alkataayib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa dagaal culus oo dhowaan ka dhacay deegaanka warta dibisa matar ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhex maray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaa la daawanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal faraha looga gubtay ku qaadaya ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa warta dibisa matar dagaalka ayaana sida muuqata waxaa looga abuudroonaaday ciidamada dowladda federaalka iyadoo la arkayo tiro meedad ah oo daadsan halka qaar ka mid ah ciidamada la weeraray ay goobta ka firxanayaan marka laga yimaado ciidanka la laayay kuwa cagaha wax ka dayay waxaa filimka alkataayib al ikhbaariyah lagu arkayaa maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo garbaduub loogu xiraya halka lagu dagaalamay qaarkood ayaana kaamirada alkataayib ka hor hadlay anigoo ah sayiid axmed darsame oo ciidanka dowladda ka tirsanaay oo hubkaan ciidanka dhanna qaar dhinteen qaarna dhaawac noqdeen qaarna la qabtay mujaahidiinta ay qabteen waxaa lagu qabtay warta dibisa matar aa lagu qabtay anoo jiifa ciidankana wax loo baalooto miya waxsaas sii rideen anna al baalooto ma biridin shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye san waayo allahay shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye san waayo allahay
dagaal qaraar kadib waxaa deegaanka warta dibisa matar u haray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saanad militari oo uu ka mid yahay gaari nooca raaxada ayayna gacanta ku dhigeen kuwaasoo lagu daawan karo muuqaalka cusub